waxaa sidoo kale guddiga madaxa bannaan soo dhoweynayaa guddiga isku dhafka ee heer baarlamaan ee loo xil saaray soo saaridda qaraarada iyo habraacyada lagama maarmaanka u ah dhaqangelinta sharciga doorashooyinka oo ay ka mid yihiin kow asteynta degaan doorasho ee kuraasta baarlamaanka xuquuqda doorasho ee gobolka banaadir ilaalinta qoondada haweenka degaan doorasho xildhibaanada gobolada waqooyi ee soomaaliya haddaba si guddigu uu u guto waajibaadkiisa qaran una ilaaliyo jadwalka wakhtiyaysan ee howlaha doorashooyinka waxaan rajaynayaa in qaraaradan iyo habraacyadan ay soo baxaan ka hor wakhtiga sharciyan ay tahay in guddigu cayimo taariikhda maalinta ummadda soomaaliyeed ay doorashada u dareerayso sidoo kale guddigu wuxuu codsanayaa in golayaasha sharci dejinta ay dedejiyaan meelmarinta dib u egista sharciga xisbiyada oo hadda hor yaalla golaha shacabka si xisbiyadu ugu gudbaan xisbiyo rasmi ah oo sharciyad u leh in ay ka qayb galaan doorashooyinka na soo haaya ee laba kun iyo labaatanka labaatan iyo kooga guddigu wuxuu ugu baaqayaa sidoo kale xisbiyada siyaasadeed ee ku-meel gaarka ah in ay isu diyaariyaan sidii ay u buuxin lahaayeen shuruudaha ay ku noqon karaan xisbi rasmi ah ee ka qaybgeli kara doorashada guddigu wuxuu si mug leh uga codsanayaa golaha isku dhafka ee sugidda amniga doorashooyinka in ay diyaariyaan qorshayaasha muhimka u ah sugidda amniga goobaha diiwaangelinta iyo codbixinta doorashooyinka guddigu wuxuu ugu baaqayaa bulshada soomaaliyeed in ay ka qayb qaataan kaalinta kaga agaadan xaqiijinta iyo hirgelinta howlaha muhimka u ah doorashada laba kun iyo labaatanka maadaama ay tahay xuquuq ay lahaayeen oo ka maqnad oo maanta usoo noqotay